hatoy dhuunsidiyalah mihnima sabte u ehna agar gurudahaita taaragdaniya kabeganta tomanka bila sagaalaad lambada kun i tomangi lita qodobkan koreey barnaamijka kulanka warsan oo kuwayba uusannagadaya wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi balaag oo shirjiraydka gobda beledka baydhabo yowayba usuku hadalaya arrimo dhowra oo iyo ku mid ata jaadka ah adkadegada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo muddooyinkanka damboyi ah hadeeraya waa ka wasiirka armogaas uu soo ku hadalawa
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah shirkeenan jiraahid maanta wuxuu ku saabsan yahay saaad ogtihiinba dowladda dhexe wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxaa ka soo baxday wareegto mamnuucaysa diyaaradaha ka imaanaya dalka andariska nahay ee kenya gaar ahaan kuwa soo daabuli jiray qaadka isla maalintaa bishii lixdeedii ama toddobadeedii waxaa ka dhaqan galay dhammaan gobollada dalku wareegtadaas ka soo baxday wasaaradda gaadiidka runtii dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay ka mid tahay maamulada ka dhisan dalka wareegtadaas siday usoo baxday ayay u hergelisay ma jirin wax diyaarado ah oo kaga imanayay dalka kenya hase yeeshee bacdaba xuduudda dhinaca gobolka gedo ee dalka kenya aan la wadaagno waxaa jiray gaadiid qaadka keenayay iyo weliba diyaarado local ah oo tusaale ahaan ka soo qaadayay magaalada la yidhaahdo doro soomaali oo labadii maalmood oo ugu dambeysayba diyaaradahaasu ay baydhabo yimaadeen arrintaas markii la ogaaday waxaa xiriirna la soo sameeyey wasaaraddii gaadiidka oo runtii ka muujiyey in aan jibinay awaamirtii dowladda dhexe sidaa darteed dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wasaaradda gaadiidkaba waxaa la go-aansaday in qaadka uu yahay sida dowladda dhexe ay u joojisay keenidiisa gobollada dalka gaar ahaan kan ka imaanaya dalka kenya in laga bilaabo maalinta berrita ah uusan imaan karin ama ha ka soo baxo dalka gudihiisa degmooyin ka mida ama gobollo ka mida ha ka yimaado ama dalka kenya ha ka yimaado isagoo qoraalaan u gudbinay ganacsatadii ku shaqada lahayd ama ka ganacsanaysay arrintaa iyadoo qoraalaan u gudbinay sidaa darteed waxaan saxaafadda u bandhigaynaa annagoo fulinaynaa awaamiirtaas dowladda dhexe ka soo baxday ee ku saabsaneyd arrimaha qaadka iyo diyaaradaha kenya ka imaanaya waxaa laga joojiyey laga bilaabo koow iyo tobanka bisha setembar oo ku aadan maalinta berri ah oo maalin axad ah inaanay jiri doonin diyaarado qaad sida ee ku soo degi kara degaanada ama garoonnada dowlad goboleedka koonfur galbeed sidaa darteed ciddii ku xadgudubta wareegtada aada gacanta ku haysaan ee tix raacaysa wareegtadii hore uga soo baxday wasaaradda gaadiidka iyo boolista hawada dowladda dhexe waa laga joojiyey qaadkaas inuu yimaado gobollada dowlad goboleedka koonfur galbeed eerbooradeeda iyo waddooyinkeeda intaba inuu ku yimaado intaasaa ugu muhiimsan kulankeenan maanta aan saxaafadda idinku soo wargelinay inaad kilibkaa qaadataan waadna ku mahadsan tihiin bulshadu waxay xaq u leedahay waxa dan loo arko ee dalka laga mamnuuco in loo sheego maalin ama laba ka hor in loo sheego already waa wargelinay ganacsatadii arrintaas ku mashquulsanayd waxaan rajaynaynaa inaan dhibaata uga imaan doonin baalkan meelo badanaa laga cambaareeyey dhibaatada uu dalka ku hayo ama dadka uu ku hayo qoloba siday u aragtaa laakiin annaga ka dowlad ahaan waxaan leenahay dowladda dhexaan ka tirsannahay wixii dowladda dhexe ka soo baxa ee talooyin ah waxaan ku qasbannahay inaan talooyinkaas racanno sidaa darteedna arrintaas waa la joojiyey keenidda qaaska qaadka waadna ku mahadsan tihiin
markaan saxminay dhammaan hotelada workshopka waxaan u dooranay wegera guest house aniguba waxaan dhihi lahaa wegera Wegera is the first we saw better for workshops.
oo maxaad ku doorateen waa goob nabadeed oo qurux badan beer lagu nastiyo biyo nadiifa leh baar cunno macaan iyo jiif raaxo badan leh wegera guest house shimirto waaqwaagne biyo wabaa leh walaabantuynayaha ka tuwaasi daarta wegeraho wac ka seedendhoga didaykanna watadhayey waa shatonlay warka ku bilaaway in wegeraa la roogo walaalaha marguusuubiyeen waana baydhawo eta in sheegowshe adi dhakoofade may eraase matoor minkii huriyow marag maykii deediyow maykii korgaydhiyow busug maykii gaabilow warta mar habeeye ad i martada shoortigma gashgashamow may laka jiifiyey goor imuskudhis oo isle single room may galbagasheenay maay miyaa miya roogde may awoodin lee wegera guest house in halmarda gobada sida seminarima ku badan meelo baaro meelo hotelo sida meelna hoolow meelona beer adagkana sudaasu wegera guest house Wegera guest house waa hoy wasiir waa deegaan xildhibaan waa halkaad u doori lahayd martida aad jeceshahay Wegera guest house waxaa ku yaala hoolal siminaarada xafladaha iyo aroosyada ku habboon waa raaxo u seexo nasiinyo iyo qabow u aad cunto macaan inantii caashiquu haleelo calafkeedu hagaago aan lagu aroosin wegera gastahaws ayadaa ciil iyo calool xumaba la jiiftee dayna keena wegera gastahaws aynu aadnay Wegera Guest House Hotel and Conference Hall waxa uu ku yaallaa xaruntii hore ee maxkamadda sare xaafadda Cadaada ama kala xiriir milkiilaha hotelka Cali Aadan Marguus telefoon lambarada 559 eber eber hal afar afar eber eber eber eber hal ama email addresska wegera gh
haatay dhuusideel weli way baladareetana barnaamijka kulanka warsan qodobkayga barnaamijkan weliba uusan nagadaya madaweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya iyo wayba isu ku hadlaya guud ahaan amniga dalka iyo weliba saas oo kale shirka lakwada inuusa ku dhiya magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waa ko madaweynaga oo warbaahinta la hadale
sida idaacadaha iyo saxaafadda aad ka wada maqasheen waxaa nagu soo socdo shir weyn oo aada iyo aada muhiim u ah oo ah in ay madaxdii dalalka igad oo dhan ay ku shirayaan magaalada muqdisho oo shirkii igad lagu qabanayo arrintaasi marka waa arrin weyn taariikhda markii ugu horreysay oo madax madaxda ee urur goboleedka igad ay magaalada muqdisho ku shiraan heer ee madaxweyne hadda ka hor waxaa ku shiray wasiirada arrimaha dibadda markanna waxaa isu imaanaya waxaa waaye madaxdii dalalka xubnaha ka ah ururka igaad oo halkan shirkoodii ku qabsanaya cadow badan oo dhib badan ayaan leenahay sidaas daraaddeed amniga magaalada muqdisho aada iyo aada ayaa dowladda soomaaliya u adkaysay iyadoo kaashanaysa weliba ciidamada amisom amnigaas la adkeeyey waan garan karnaa dadka soomaaliyeed culeysyo dheeri ah ayuu ku keeni karaa dhinacooda muxuu ahay nolosha iyo isu socodka iyo dhaqdhaqaaqii iyadoo weliba xilli aada iyo aada muhiim ah oo xilli ciid ah oo maalmihii farxadda ah lagu jiro haddana waktiguu isku soo aaday shirkan mar aada iyo aad wakti aada u fog ayaa ayaa la qorsheeyey marka wuu isku soo aadeen waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed marka inaan dowladda soomaaliya ka codsanaysaa inay la fahmaan duruufahaas gaarka aan ku jirno si buuxdana loola shaqeeyo ciidamada amniga iyo dowladda muxuu ahaaye xafiisyadeeda kala duwan xilligaas lagu jiro shirkaas inta uu socdo muddo kooban waaye caalamkuna waxyaabaha practiceka caadiga ayay ka mid tahay marka shirarka waaweyn ee caalamiga dhacaya in ammaanka aada loo adkeeyo adkeynta ammaankuna mar walba noloshii caadiga ahayd ee dadka muwaadiniinta waxbay ka bedelay dadka qaarkiis culaysay kusoo kordhi kartaa dhaqdhaqaaqaas yaraaday waxaan rabaa marka dadka soomaaliya inaan ka codsado uguna baaqo in ay dowladda soomaaliya kala shaqeeyaan arrintaas amniga maalmaha soo socda waa horumar weyn oo dalkeenna ku tallaabsaday ummaddeennu ay gaartay in shirar caalami ah caasimadeenna lagu qabto wixii hadda ka dambeeyana shirar kaloo caalami ah oo waaweyn ayaa soo kordhi doono horumarinta dalka iyo sumcadda dalka kor u qaadisteeda qiima loo bixiyo ayay leedahay qiimaha aan bixinayna ayay ka mid tahay inaan maalmahaas dulqaad aan ka muujino adkeynta amniga ee lagu amniga maxaanku yidhahdaa shirka lagu sugaayo lagu ilaalinayo magaca iyo heybadda iyo sharafta ummadda soomaaliyeed ay leedahay caasimadda soomaaliyeed ay leedahay iyo dowladda soomaaliyeed horumarka maalin walba dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca xiriirka caalamiga ah ee dowladda soomaaliya ay gaarayso dadweynaha mar kale waxaan ugu baaqaynaa dulqaadkaas iyo wada shaqayn in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga muddada kooban ee yar ee shirkaa uu soconayo kadibna nolosha wax walba caadigoodii ayay kusoo noqonayaan haddii aan la yidhaahdo intaas ayaa ugu muhiimsaneed fariinta maanta aan dadweynaha soomaaliya inaan la socodsiiyo aan rabo inta kale dalku waa caadi waa degan yahay waa fiicannahay alxamdu lilah howlgalladii amniga lagu sugayey sidoodii ayay u socdaan shirki madashu waa socdaa meelihii ugu dambeeyey ayuu marayaa waxaa kasoo bixi doona haddii aan la yidhahdo sida caadigeed go-aano kale oo hore loogu sii qaadayo arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha amniga dalka guud ahaan haddii aan la yidhaahdo soomaaliya way dhaqaaqday intaa maxaanku idhahdaa shakiga cabsida qabtana waxaan leenahay muxuu ahay dhib ma jiro ee soo raaca dadkiina iyo dowladdiina maanta marka muhiimadda intaasay ahayd aada iyo aad ayaa umahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
jaamacadda jubbada sare abar jubba university arlaadii ebira bati ubur hoole daagayaang male abag i ideed male idoodki bartiyo malehe a ii la aragay anakii la aragay arlawal an hiili luwaayo omodikonoolayti eretiis ee didaya walan akhyaarayowna luwaayo ankasi aglii aqoon arlikiyarta eenkaas lika tilmaamay inka hawal barasho in agal qaada jaamacadda abar jubba tiibataa lo teedna biisheentiya jaamacadda abar jubba oo hortaba aada jaamacdo ili aqoontaha ku burqidaasi haytiya ilmi iyo ustaada khibrad le hasiin kordhiiday hor indeera abar jubba university intiyaa ku qalin jibiidi aqoontiyo way mahadiyey ummadda anfaceena waana way imbogi ambaalqaadeenka birama abar jubba university ilmo doorshay meelilan aroorayu jaamacadda abar jubba doorka ilmiga jaamacadda lakii barowmay baa ku mid ahaa college of veterinary veterinary medicine oo afar sano ee animal science and animal production oo afar sano ee college of medicine and health science sida public health oo afar sano ee medicine laboratory oo saddex sano ee nursing oo afar sano ee medicine and surgery oo lisana ee college of sharia and law sida sharia and qanuun oo saddex sano ee aadaab oo saddex sano ee college of agriculture agriculture science oo afar sano ee rangeland management oo saddex sano ee college of business administration and economics economics oo afar sano ee accounting oo afar sano ee business administration oo afar sano ee college of education biology and chemistry oo afar sano ee math and physics oo afar sano geography and history oo afar sano ee siyaasaatow jaamacadda weliba iyo furtay macad caafimaad oo lakabardow cilmada umlisooyinka midwivery oo waan lakabardow muddo lama sano eh iyo weliba kuliyadda luuqado jaamacadda mayba walkii bareeyay macallimiintii walha ku dhiki jareen jaamacadda ummadda soomaaliyeed waana mayba haysadaadan shahaadada
haatoy dhugunsidayaal wili way bala darartana barnaamijka kulanka watson dhegeystayaal nooraalahda qaldar cilad oo farsamo awadiye qodobkiiga barnaamijka kulanka warsan wey baa uusan nagadaya gudoomiyaha degmada ceelberde ee gobolka bakool ayaa weyba isku warbiyey xaaladda degmadaasi iyo weliba siyaabolinka diyaar garoobaha iyo ciidda iyo weliba amniga guud ee degmadaasi waa koo xilli uusan la hadlaya barnaamijka kulanka warsan
mahadsantihiin idaacadda warsan guud ahaan xaaladda degmada ceelberde waa nabadgelyo waana meelaha ugu nabadgeliyeysan gobolka bakool dhammaan degmooyinka gobolka oo laga xoreeyey nabadiidka hooye ayay u tahay ceelberde waa meeshii gobolka laga xoreeyey xilligii nabadiidka uu dhulka haystay aan aan kasoo howlgelaynay weeye ilaa haddana meesha ay ka socoto howlgallada ee mar walba hooyada gobolka bakool ah weeye degmada ceelberde arrimaha siyaasadda iyo bakool sare iyo howlahaas way jiraan laakiin anagu anigu gudoomiye degmaan ahay waxaan keliya ka shaqeeya arrimaha degmadayda iyo nabadgelyada xaalada degmadu aad bay u fiican tahay wax dhibana kama jiro xiriirka guud ahaan ee gobolka iyana wuu wanaagsan yahay dhaqdhaqaaqa bulshada dadweynuhu aad si weyn bay ugu diyaar garoobayaan farxadda ciidul adxaada ama ciidda arafo suuqyadu aad bay u camiran yihiin dadka aad bay wax u kala gadanahayaan dhaqdhaqaaqa ciidda aad baa loo dareemahayaa insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan si nabadgelya iyo barwaaqo aan ku gaadhno guud ahaan dalkeena soomaaliya iyo gaar ahaan dowlad goboleedkeena inaan nabadgelya ku gaadhno aan rajaynaynaa haye maalinta ciiddo maysin qorshaysan
howlo fara badan baa qorshaysan dhinaca dhalinyarada ciyaaro tartamo koobab ayaa yaalo kubadda cagta xadhig jiid iyo arrimo kaloo fara badan dhaqanka dhaantooyin waxyaalo badan ayaa noo qorshaysan insha allah waan idinla soo xiriiri doonaa haye sideen adkayi doontaan maalinta maalmo ciidala ka guda jir degmada elberda
guud ahaan waa u diyaar garoonay ammaanka ceelberde waxaana la degan ciidamada amisom ee dowladda etoobiya sidoo kale ceelberde waxay ku taallaa xuduud qaybteeda kale oo dhinaca koonfureed ah waxaa ku taallo xarun ama tuulo dhinaca etoobiya ah oo iyaguna mar walba nagala qayb qaata nabadgelyada diyaargarowga ammaanka iyadoo mar walba aan diyaar u ahayn haddana maalmahan ciidda waan sii xoojinaynaa insha allah dhowaan weyba la sheegay intii degmada elberde deegaano hoos koonya ku dareereen howlgalla markanta ka dambeyn howlgalladaas howlgallo badan ayaa jira keliya ma aha degmada ceelberde ceelberde waxay isku xidh u tahay degmooyinka udhexeeya degmada xudur iyo degmada ceelberde tuulooyin aan kasoo celinay cadowgu way jiraan ilaa hadda ciidamadu way maqan yihiin xilli dhowna insha allahu guud ahaan gobolka oo dhan waxaa ka bilaaban doona howlgal midaysan oo xudur ceelberde jeeglo guud ahaan gobolka oo dhan inta aan isku xidhayno ayaa ka bilaaban doona jidadka hagalow degmada ceelberde kuwaranba guddoomiya dhammaan jidadka degmada ceelberde way kuran yihiin waa degmada keliya ee gobolka bakool ee wax jid ah oo ka xidhan uusan jirin weeyaan marka laga reebo jidka baydhabo haye eena may ujeed e may tallaabo isin wadan maadaama jidkii baydhabo aad sheegday iyo ceelberde iskilaantii hiriny
kolley dawladda ayaan ka sugaynaa in ay awaamiirta bixiso laakiin diyaargarowga ciidamada amisom iyo ciidamada guud ahaanba jooga degmooyinka gobolku wuu dhamaystiran yahay in la furo jidadka ayaana rajaynaynaa xil inta ka horeyso doorashooyinka dhici doono ugu dambeyn bisha octoobar
haye dhinaga arrimo bulshada dhinaga caafimaadka haatoy walbarashada haatoy sicirka maciishada degmada kuwaran dhammaantiyo
dhammaan magaaladu waxay ku tiirsan tahay oo ay caan ku tahay gobolka bakool lamber cowna ugu jirtaa waa xoolaha nool dadku waa pastoralist iyo wax yaroo agro ah waa xoola dhaqatay u badan yihiin ama xoola dhaqato beereley ganacsiga ay ku tiirsan yihiinna boqol kiiba siddeetan waxaa sal oo ah xoolaha nool sidoo kale arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo biyaha iyo aad bay u hooseeyaan ma jirto wax hay-ad international caalami ah ama dawladda federaalka ama ha noqoto dowlad goboleedka oo ilaa hadda wax ka qabatay arrimahaas ma jiraan marka laga reebo waxbarashada oo si private ah iskeed u socoto arrimaha kale ee bulshadu degmada aada ayay uga hooseysaa
haye maamulka koonfur galbeed kula hadaleena arrintaas dhinaga caafimaadka iyo waxbarashada oo n shacabka iyo ongaya halbowla
ha marar baan badan waan kala hadalay hadduu ilaahay yidhaahdana hadda inaan u imaan doonaan rajaynaynaa
haye n ank anka dambeyntii baaq may daralaydin
dawladda koonfur galbeed iyo dawlad goba dawladda federaalkaba waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabtaan arrimaha bulshada ee degmada ceelberde iyo hay-adaha caalamiga ahba sidoo kale ummadda ku dhaqan dawlad goboleedka waxaan u sheegaynaa inay iska kahashadaan arrimaha nabadgelyada iyo sidii ay u gaari lahaayeen horumar sida dawladaha puntland iyo iyo somaliland oo kale iyo sidii loo furi lahaa jidadka shacabkuna isku kaashan lahaayeen ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo ummadda koonfur galbeedna waxaan leenahay ciidu aag
eelmadara intii roogdana markaato ah aana isgooshan eedaga intii baaftiina soonna iriidaanka nur badana arwaya ugaasjona arwo baa'isaaro arwo kacajab geliyaasu arlaadeen gudaashe iyo oo kaleeba aynoolanka daarna iritiya hooba adaroogsta cumaan iyo abudabay wal adaroogdile iska aalase carwo baa'isaaro lambu'li aan shago usuday ardii aan shago aroosay oona biiko gooyi hoo aridaa i owlaada ehelka i ashiirada adaqan eeda fadaadsa anku adeeg walaal arwo
tirka gorodaa waa ammaantaa daliiliyeeye carwabaayi istaara adduunka addoon dhex yaalla wal aflaylaha ka koobo korma ee ariir ilan wiin culmi io aam dhatiyo ha agalkaada madooha iila araga baybaa kale cajaa'ible carwabaayi istaarka aragaasana nal uslee isdamiyaa madoono isdaaraa usba afshay gooyahaan afarta dhibla ishalboodaw hatina has aruuriyaayo carwabaayi istaar ha qoraw war horla aragii ma'ee anii baa la yaabay isiinmaha iila aragaa ariir ilan wiin dhatiyo ayinkan waybuwaa carwo baystar carwo baystar mayba kataale nawaaxiga afaridoodka ee magaalada baydhaba garaangna sarta dheer ee baystar walaay faahfaahintaasi dheerna mayba kula xiriiri kortana teleefon nambarada shale ibirli hal shan konton iyo toddoba tum iyo toddoba ibir lama ama teleefon kale ee nambar sheey ibirli hal shan konton iyo siyeed afartii lama toddobaatan iyo lihatan horan deer carwada
haatoy dhugun sidaal qodobkayga barnaamijka kulanka warsan hamiinmaadun wayba uusannagadaya suuqyada waaweyn ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayaa lagu dareema haya diyaargarowga eedan ciidulfidriga amaba ciidul adaxa faysal dhaayo huseen iyo microfonka la dhex maray bulsho weynta ka dhaqan magaalada baydhabo iyo weliba suuqleyda usugoona weydiiyey xaaladda diyaargarowga ee dul adaxa
diyaargarowga iyo ciidalinka guda jira maasha allah waa wal dhar gadadahay wal alaab gadadahay wal mobeel gadadahay idunga idi kale ma kashaldawiin idunga idi kale may kashaldawiina lama iidood shalay ayaa shalayhiin iidul adaxa iyo may shalayhiin iid kaleed oo yeena farxad iyo wadata shalayhiin marka iiditan iida macnaha tii hor hataa tanga badanaa ba saameyn weyni leo inta badan dhaqdhaqaaqa electronicada mobeela hiliga iidaha dhotanoona gade mobeelada hati iidakan gadaane mobeelada galaxiga iyo iida linkashabadaay hata hiliga iidhimay waaye ayaalka waalidiintahaas qoobsaday in badan taleefano la gada gibro yaryar kureyrta dadka qaar hataa dadweyn ayaga isku iidaysadaan taleefoonka faydha iyo dadka harakaya ama la erayan walka daduuba suuqa iidan faydhay maasha allah boqolkiiba boqol faydhay ka dambeyntii maalmo laha dhaafi iyo maalinti tuman kundi madilaha galay soo gashay ma maalamo iidilahan dhawaadaya suuqa iidan faydlahay boqolkiiba boqol waa inkastoo dadka dhan is diyaargareeyeen iid inkastoo beesa badan magaalada hagali oo dhan weliba ehelji iyo garaabadiisa ugu maqnay beesahan diraayaan lambala meelo kaga kaayay habiyaayas isan idaysa rahmaan rahiim soo goorto faylay boqolkiiba boqol kolley inkastoo aragda daruufo kala jajaraan sida la fadaayo oo iidogi mariday tii furunki iyo tan walaaqo kastoo sharroonyo idun iyo tikaasha meesha ah ta mike shal dubin tii furunki yaanu beelahay tii walgada maayan tan hata aragda dadka walaaqo relative airline ma sidii mariday oo iidoolinka saay walmeenka gada maayan ale migula boqolkiiba boqol wuuna badin boqolkiiba boqol wal faylay wal halaaco ma jiraan iyana maygaada ay baatigade miyaardihii baatee tuma idi kun funaaniyaalka oo faashonka soddon ishan kun afartan ishan kun sarwaallada kaakaga kun toddobaatan ishan siyeetun say haaladaas hakiinbata leey faylayeeriyadan faylay magadaay ragadaha
maasha allah hata faylay dhar ikobaba gadaha maasha allah marka idikala laha dhaafi idumay farganshalde maasha allah tanga maasha allah tanga faylay marka ilaa dayadan diyaar gartan ide ha diyaar garowni adeedan idahay maasha allah ganacsiga inshalso ha ha inshalso ayaaba ganacsi inshalso bismillaahir rahmaanir rahiim ganacsi walaalow sifa aadiyeen soo ee dharka aadiyan gadaay ganacsi sifaylan wanaagsan wanaagsan aan dareerahay iidun iidikala ma iidan iidikala taasay iidintii hayti tan tan maadaama inshaba iidaan rafaati dadka bershay may boos ku tabriirin dharkii hore yan yaala kiidoa dadka kale walba lamba si tabartiisa ta ya ya ya ya dharkan galo suuqa ganacsiga maalmoon maalmo ila dhaafi maalmoonta fayd atay wada fayd atay fayd boqol kiiba boqol ayay fayd iidan iyo iidikala waliyo hataanun shalduunyag male bulshada sida laan gadahayta aan dhar iibsadahayt dhibaato kale ta taala male hag nabadgelin eeda lanfayle wala boor balan ay jiraan male aan haa dharagadi dharyaala hata weydiyahay marka walyaala dharan weydiyahay yoga meeloon ka mashquulsan hata weydiyahay ta wal kale aad wala ayna dhimanaa wal bilaan adiga wal magali yaal yar yar alaabta weydiyahay tan idikale iyo idun may eede farqeense ma iditan eedeeda lan faraasinyii hata ti horaada dadaha martay markan tan hata tartiibalanka diyaar galoohay dadka
maasha allah iidada kolley maasha allah dad badan aragahayna maasha allah wallaahi tan maasha allah tanti oo ardayda fitriga tinka faylahaytiyo maasha allah kolley tafaylan iidan hati ilahi raarikamarla maasha allah arikaya dharankadahayna kobo oo ardayda yaata kobo ii dhar iyaatan weydiya insha allah suuq idun idikala idikala idun dhadhagaaja eedan fayday haye may gadahay aan hata dhara gadahay haye ganacsiga shan soo socda ganacsiga ida dharshka idan shal socda hada may leerahay walwiino oo hata ka socdan mala waan rifayley haye idikala iyo idun farqasan dhahay may fargaan dhahay idikala idun idun eedalanka diyaar garoohay dadka erbaydhowna dibahanas ka nagdan eedan fayley anin saadi furun yo may gadaday maamada gadaday haye markun idan diyaar garoohay idan diyaar garoohay hadii ilaahay idimadu dhar gadashan daa ku tahay geeg geeg sideed bal sagaalada qabna hadii ilaahay raana soogno qoraan hadii ilaahay raana haye inta ku tabtay madar ee ma ka tabay makay koydo haye makay koydo idun idikal meek shadu tan idun ab heligi gaalay walaa irin kala goray aywa ah tan aragda tan afal ee sugo ninkobi maalmo idima dilaa gudga geekano waa shal dareer iido alaab haye maalmoon soo gasa ku dareemayna fayley eedan fayley marka ganacsiga inta iidi kuwar iido fay ganacsiga geeka iida fayle haye dharka salanka gadahay dharka sodon shan gadaas afartii shan gadaas lii gadaas sabasiyada un dhowsaton dhowsadaas maalmo iidikale iidumay ka shaldiri iidin taasa iyadan faylaytay tangna faylatale haa tan walyaabahooda ka daraasmay aa tan walaabooda ka dareer sida iidi furunwan dareerta ne warta soomaali sana ko iid ma arag hayo ana kenya ko kenya iidi horta sama mahayna magaalada maalmo may ku dareemaysa magaalada maalmo wada kasoo bulshada zaid aan badatay ana kumay wada eediyada lin faraxsanyi inkastoo baris aamooki walaayna nin dhawaadeen eediyada aan faraxsana iidikale iidu maki ku shaldiri
iidu horta inkastoo meena zab zabjar iidi darad zabanjarna iidu zab kale meena ay aado hilib aamooki walaa iyo halwadan iyo ekshal duwanyana meena kastoo data bulshadana iyadan badanta horta darad saas mahayn iidi darad diyaar gadatay anama aan diyaar garoobeen iyo marka iyaalaa aan diyaar garoobo jara tukushadii diyaar agaa
ma meesa badan
idaacadda warsan weliba dhegaystayaasha kula qayb qaadadaase farxadda munaasabadda maalintii iido sanadkan idaacadda warsan wayba bulshawiinta soomaaliyeed iyo dulcad hawaybayan ka talagalay barnaamijyo eedan xiis badan maalmo iidda idaacadda warsan weliba ay qabda doontee barnaamijyo gaara ayuu ku mid ayin qaybo barnaamijka salaamo dadweyne ooyo si toos ay ugu qayb qaada doonaan qadka teleefonkii fariimo ooyo si toos ay hambooqda koraan warbaahinta warsan maalintii iido saas oo kale idaacadda warsan wayba isin gudbi doontee barnaamijka lambar dalboy nasiibka oo isin ku barateen maalinta jumcada iyo maalmo ciida idaacadda warsan weliba bulshawiinta soomaaliyeed ulu qayb qaadan doontee maalmo ciida barnaamijyada iyadona barnaamijyadaasi iyo kaalmo weyn ku jeysada doonaan shirkado xawaalado iyo kiyaalan magaalada baydhabo waa idaacadda warsan oo dhugunsudyaalsinle sanadkan sanadjay bashbashi barwaaqo ka diira ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr
haatay dhugun sidaal qodobkiyga barnaamijka kulanka warsan waybaa usa nagdaya qaar ku mid ee qaxootigii dalka kenya reedhan ku nagday magaalada baydhabana ha ka nagday iyo wayba iyo kabirana dadka barakacyaalka ee ka dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xaalad iyo yela ku deeriyahaye kureed markii iyo meelyo degan isla markaasina laka xanaanayo waayena waana hataba qaarsho oo idaacadda warsan habooqida isla markaasna ku hadalaya xaalad iyo baniaadanimo
oo kenyigii gahootiku kooyi e baahida ana qabnu lay sheegow raashingana nin sheeg oo lix lix bilood dhe halgaraan mana siin lacag oo gooskibe beli lama boqol doolar eh oo caafimaad ana nin sheegi mana siin cunugii walbarashi deeri beli labaatan ishan doolara leenan eri mana siin raashin warshaydi ma jaro gurima nin sheegi mana siin dhahootigi baydhowamagi ususaadi dayacnye kasi marka kenya dhahootiga ko ay dhawaana weyn barashay in dhobleyli kaake kajarta dadka dhobleyli kaake maya bili todobaad taarag labaatan i kowa kooyi dadkii oo magaas haaya ena raashin mayna siin waana nasiy oo alaabaa jirta inaad dadka la xariifayo ma aha alaab wayna sii laakiin raashin mayna siin gaaje dadka inte bakaarmiinka oodanayna dukaaminka furinayna haaniyaro gacan gobsaha oo galantin miisaarina afkaa marsani heesliya hayni rafaadsanne may fadaane fadlan codsigaaynu aha iniina nasiyo raashinkiina noo ballan qaadi beesadiina noo ballan qaadi guryaalkiina noo ballan qaadi iniina nasiyo dareershe codsishe ya-ana bismillaahi raxmaani raxiim sida saaxiibka sheegayu runtiisu dadkii dhahooto kukooy oo kenya hadegnaay tumo iyo dhowr sana hadegnaay anna wadankaanu hanagani marka madi un oo hagurani maylanin sheegay ini haguug badan unalana yalanin sheegay marka haguug diyadahay madnama kuhaysano maylahanin sheegay ini aragday caafimaad wadanka hobliseda oo unalana ini iskuullana ini bi iyo walkastaba oo lanin diyaaryaw yalahanin sheegay sagaal bilood oo raashin ee lahanin sheegi lix bilood oo malamlam boqol bes ee lahanin sheegi oo arday ye lahanin sheegi may kale lahanin sheegay ini kun dollar oo hatana guri arday oo laninka dhisaw ye lanin sheegi walaa oo dhan war unu kuhaysana ma laqraw kasi marka kenya kukoyti awlaad mee qabti awlaad may qabe todob unug adiyo waan adiyo yani bisrugmi marka intisi magaalada baydhabo ku haytan isin diiwaanka nagateen qorshaga baydhabo inta degdaan haytan mase deegaanadikii kin intii horan ka batan ni baydhabo degno alxamdulilaahi baydhabo la qobsano baydhabo degno adduunka macnaha baydhabo dhagaalaha gelino bulshada baydhabo una kuma naganaya aan koyni kasi marka intiisi magaalada baydhabo ku hayteen walaasan deersid iniga raashinka ee amaba caafimaadka ee walaasan deersid jate habayaraato waljara male walahani bilaawe male lamlamadii boqol oo un haku qaadani kenya haku qaadani oo dhidhaab haku qaadani i lamlamadii boqol oo unantu ku qaadani baydhabo ku qaadani maahina wal kale oo ta oo unalanasii kale ma jaraan wal yaro katiifid iyo buste e oo alxamdulilahi lama loorka shal jaraan bes e maahin wal kale oo lani bilaawi male shaqo waaysanna dadkii hortaan haay hataa wal yaro arday hahagow i wala hali dadkii wal kasta waaysanna hob unan si unantun koynan oo najite unanta kahanon male marka wal yaray raashin hay un anaha beesadii una lakoyn wal yaro raashin oo yaalka ya isku ku noolaysadaan walaagina dhamaaden marka wallahi ido eeda haladan qasanta saabo ka dambeyntii ma isula lahaydeen aan ka dambeyntii ma usada lahayne inni argday haguugdan wal wali haguuga un lahayne si degdeg elanisiya usada lahayn anti una noomoqonayti oo mar horena nin sheegi yo horta dhibsheekan ninkawiinga dadkii kenya ku kooy oo ma arday shansanas lisin oo kale hafadhiyahayn hagugananin sheegi walhanahnasiyay oo lamada boqol ah oglanisii alaa nafar antan la alaa nafar kasii jara markiin koyni aradan koyni markii dhaxdaha kasooni dhatiyo wal oo qiibe oo haguugaysin dhatiino dadkii oo dadka oo dadweyne la guuriyaa oo haguug usuliyey ay jart yanan ari kasi markumadisin bay dhow koyteen dhinigin walaasan deersiyo manaa laasinka targali dhinig beesaatoy raashinkan howl maalmeedka haatoy wajarana wal walan geysiimile wali yaray markii hore jeelanadii boorkii hore lagaadadii moji oo telefoon laasin kuturenare markaas hana deeri anta kale wadba mahaysun hataa caafimaadlayde oo iskuulayde oo lacag diilankii walinka dhisaayo marne kun doolar oo saasee kaalmay kaalmay orday lasin awiyawelasan siyananari intaas ma hana deerin walaa oo dhan ba hati wal hana deeri an jar tirada ulaadaada qabtay iyo aada yomeo awlaado todoba waa aadayo aan kasiyeeda haye marka nolol maalmeedka magaalada baydhabo ku helaase nolol maalmeed magaalada baydhabo inta inta kortiyahaytay wari yaroo nanasi oori beedhbeedhe kadedogomo yaka nafaqadiyo yahay berminentaalu barminentaalu walba minrogan laasin ini una degnu oo usku rajacaysan ini una degno arday magaalada baydhabo dadka kumid ee kakaban ya damcan kadambeyntii osiga inka dambeynka usugana ma iyaaha haqoogdeninka hoog badan wali haqoogdihay markaas teeba meelba hay-adda roogdo oo laka sheegay oo nanin sheeg ini una halu
Thank you.
walaalooda kiwasagii nagiima teegi kiwaayinko walaalikayo walaalooda walaalikayo walaalooda kiwasagii nagiima teegi kiwaayinko
barnaamijka kulanka warsan way banan taha kameranay guud ahaan barnaamijka kulanka warsan oo isin kula darartan shabakada warbaahinta warsan mawjud codka dheer siyaasin siya dhibisanama magaarkiisa uu ka barnaamijkan ogey siyaasin saari waana shiira darisiyayo faysal dhaayowna bar sameeyey tan iyo kulanto dambe way baa tuu tabanay ani faysal oo iska duban saasi ammaanaan saas haatow way baan taha kameranay jadwalka idaacadda oo isin la darartan barnaamijyo warar laantaafta soomaaliya b b c da tafsiirka qur-aanka kariimka iyo weliba maadooyin diini ah oo isinkula darartan shabakada warbaahinta warsan tan iyo kulanto damba intii ugu kulmaan hiraabta hal tomiy labada sac hiraabnimo waybaasi tabaane durma caafimaad
warsan allani dheejiya waasan alani bariisiya warsan allani dheejiya waqtigii sharhooydaaniya
walaalaha raadi warsan way sii leeyiin walaalaha raadi warsan way sii leeyiin hundulma caafimaadle walaalayaal hundulma caafimaadle walaalayaal Waqtigii shalooydaan yaali feere waqtigii sharhoydaan yaali beere walaalaa raadi warsan way sii leeyiin walaalaa raadi warsan way sii leeyiin hundulma caafimaadle walaalayaa hundulma caafimaadle walaalayaa hundulma caafimaadle